bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysa waxaad kusoo dhawaataan warka subaxnimo qodobada saaka aad ku dhagayso doontaan waxaa ka mid ah hay-adda saacid oo deeq ka gooban agabka guryaha u qaybisay qoysaska ku nool magaalada jowhar sare ukac ku yimid qiimaha la iibiyey qudaarta basasha iyo basbaaska ee magaalada jowhar maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga oo maanta dunida laga xusay wasiirka arrimaha dibadda oo booqasho ku tagay safaaradda soomaaliya ee qatar isbedel dhanka caafimaadka oo laga dareemayo deegaanka awdinle ee gobolka bayn kulan ciyaareed lagu weyneynayay maalinta cafiska soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho xubnaha sarabka suuqyada iyo cayaaraha ayaad dhegeyso doontaan u diyaargarooga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan oo kheyrtana dhegeysanaysa ayaan ku horayo hay-adda saacida ayaa deeq ka kooban agabka guryaha u qaybisay qoysas ku nool magaalada jowhar siduu warkaan ku faahfaahiyo cabdifataax axmed macluum bulshada danyarta ah ee ku nool kaamka barakacayaasha ah daryeel jowhar ayaa ka mahad celiyey deeq agab ah oo isu jirta bacaha guryaha marooyin kaneecadda weysan iyo qaar kale oo ay hay-adda saacid ugu deeqday guddoomiyaha kaamka barakacayaasha daryeel magaalada tani jowhar ayaa inooga warbixinaya tirada qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan bismillaahi raxmaaniraxiim anigoo ah guddoomiyaha daryeel baddacas awalan oo magaciygana yahay xasan muxuu cabdulaahi waxaa u mahadnaqayaa hay-adda saacid hay-addaas wadareedka waxay loogu soo gudbisay ayaa nasiib u yeelannay biisafeen iyo wacyigelin ayaan ka helnay oqoiyoafarneh woosh ayaan ka helnay insha allah ilaahay hadduu yidhaahda waxayna ka kooban tahay sasayeri laba bac oo gurigii hoygii ahay iyo biisafeen iyo waxay ka kooban tahay jiirikaan waxay ka kooban tahay sakeel siddeed birood intaas ayay ka kooban tahay iyo isaabuun afar eh marka insha allah hay-adda waxaan ka codsanaynaa sidaas isii ka wanaagsan baahida waa weli ma dhammaystirmin hay-adda saacid way mahadsantaha maadaama hadda intaas noo qabate dadka meesha ku dhaqan qoysaska meesha ku nool ma haystaan wax biyo ah hay-adda waxaan ka codsanaynaa inta noo qabato in kasii ballaaran inay noo qabato sida ceeloo kale inay noo qodo insha allah intaas in ka badan waa kasii rajeynayna hadduu ilaahi yidhaah guddoomiyaha hay-adda saacid ee magaalada tani jowhar doctor salaad maxamed ayaa sheegay in deeqdan la gaarsiin doono dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan kaamaamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ka socdaa hay-adda saacid waxaa distributionka waxaa bilownay ankii bishii julaay waxaa mashruuca waxaa la yidhaha samji ar kras modovyer waxaa lagu talagalay dadka fatahadda ee saameeyeen oo ku nool degmada jowhar dadka ku nool degmada jowhar ee saameeyeen fatahaadda marka waxaa laga soo riboodgareeyey saddex kaam waa la suge cigal leh daryeel iyo badda cas danyarta ku nool kaamamka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada tani johar ayaa ka cabanaya xaalada adag oo dhanka hoyga ah muddooyinkani soo food saartay sare u kac ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta sida basasha iyo basbaaska ee magaalada jowhar magaalada jowhar waxaa toddobaadkiyadii lasoo dhaafay laga dareemayay sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha qaar ka mid ah khudaarta la isticmaalo maalin kasta gaar ahaan basasha iyo basbaaska taasoo keentay cabasho ballaaran oo ka imaaneysa shacabka magaalada jowhar iyo ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada ku iibisa basbaaska iyo basasha ayaa sheegay in qiimaha si weyn kor ugu kacay tan iyo bilowgii bishan taasoo ay sabab ugu dhigeen webiga shabeelle oo jaray dalagyadii la beeray khudaarta basasha basasho maanta ilaa iyo baryahan dambe saaid usii sare kacsan basashu waxay nagu soo geli jirtay hiiraan magaalada beledweyne basashii meelay soo martay waas gaariyadii culays baa ku yimid basashina awalba horay way u yaraato siday awal u tiil uma taalo hadda way timaadaan laakiin beledweyne dhanka etoobiya markay ka soo gashaan oo la soo gudbiyaa qiimeeda aad buu u sare kacsan yahay haddana wax dhow oo micnaha beeraha inay ka soo go'aan ama u raqiisi karo oo daawadu ku jiro ma jiraan saasaa marka xaaladeeda ay maraysa way ka baxdaa laakiin hadda xilligii ay ka baxaysa sana sanaday tabcaan sanadna ma tabcaan dadka beeraha oo jawaar laakiin marka magaalada beledweyne laga hadlo saa'idaa looga tabcaa basasha ma isbuucii dhowr gaariyaa noo keeni jirtay basasha hiiraan ay naga soo gashaa inta badanba jawaar ilaa iyo beledweyne beledweyne noo badan geelada bisbaas waxaa lagada waa lixdan iyo shan kun oo shil hortii waxaa lagadaay sideed kun todoba kun ilaahi rabbi alcaalamiin shukr ilaahay ayay nasrigas waxay qaadaysas u noqonaysa beerihii biyaha ayaa soo shacabka jowhar ayaa ugu baaqay maamulka gobolka iyo dowladda inay wax ka qabtaan sicir bararkani iyagoo codsanaya in la fududeeyo helitaanka qudaarta daruuriga ah maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga ayaa maanta dunida laga xusay zahre cabdi xuseen ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysa
sanad walba sideediyolabaatanka luuliyo waa maalin muhiim u ah bulshada caalamka si loogu wacyigeliyo halista cudurka cagaarshowga looguna dhiirigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'in karo cagaarshowga waa barar ku dhaca beerka inta badanna waxaa keena fayris bararkana waxauu dhaawacaa unugyada beerka wuxuuna sababi karaa xanuuno joogto ah beer xanuun daran ama kansar waxaana jira nuucyo kala duwan oo cagaarshowga ah sida habitaytin a b c iyo d cagaarshowga a e e ayaa waxaa laga qaadaa cunooyinka ama biyaha wasaqaysan gaar ahaan meelaha nadaafadeedu hooseyso sida uu sharaxayo doctor nuur axmed nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada jowhar waxaa la yirahdaa hebatites waa caabuq ku dhaca beerka inta badan waxuu ku dhacaa liverka waa beerka oo ku dhaca waana mid ka mid a cudurada faafa sidoo kale hebatiiteska waa dilaa wuxuu leeyahay shan nooc waxaa jirta shan nooc oo cagaarshoog ah jirto hebatitis-ka shantaa nooc waxay kaleeyihin hebatitis a hebatitis b hebatitis c hebatitis d hebatitis e shantaas nooc ayaa jirto inta badan hebatitis a and hebatitis e waxay soo baxaan mar keliya waana acute waxayna ku faafaan ayaga inta badan biyaha wasaqaysan galmada tada sidoo kale wasaqaysan inta badanna masii jira muddo dheer ebetites b n c iyo d saddexda waxay noqon karaan kuwa daba dheer oo layirahdo chronic waxay keeni karaan wax layirahdo sirosis ay keeni karaan ama kansarka beerka ugu dambeynna qofku wuu dhiman karaa marka wax yar ebetites b n c haddaan wax ka taabto ebetites b n c qofka haddaan laga daaweyn waxaa ku imaan kara bukaanka in macnaha liverkii ama beerkii u adkaado oo ah liver fibrosis haddii qofka aan laga daaweyn waxaa sidoo kale ku imaanayo stage wuxuu gudbaa la yiraha liver cirrhosis beer dhagaxooya soomaalida u taqaanaa beerka inuu dhagax noqdo haddii sidoo kaleeto wax laga qabo waayo hadan wuxuu sii noqonaa qofka indi stage qofkii wuu dhiman karaa liver cirrhosiskii ilan waxaa imaanayso in qofkii calooshii uu ka bararo asites u yimaadaan biyo calooshii galaan sidoo kaleeto hebatic encephalopathy waxa laa qofka inuu galo qaar ka mid ah sababaha faafitaanka cudurkan waxaa ka mid ah dhiigga la gudbiyo iyada oo aan la baarin cirbido la wadaago qalab caafimaad oo aan nadiif ahayn iyo wacyigelin la-aan haddaba doctor muxudiin mukhtaar macalin oo ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaan wax ka weydiinay waxa ay dowladda ku qabatay cudurkan waxaanu ognahay horta marka hore hebataatiska ama cagaarshowga in normally loo kala qaybiyo ama loo kala qaado laba qeybo waaweyn oo hepatitis a iyo hepatitis b dowladdu marka runtii cagaarshowgan ama hebatiska waxay ugu horeeya oo ay ka samayso waxaa waaye wacyigelin kaliya cagaarshowga ma ahane cudurada faafo oo maxaanku yidhaahdaa mid ka ah cagaarshowga ama hebatisyada markuu dowladdu runtii waxaanu samaynay in aanu diyaarino tiimamkii ka shaqeyn lahaa cuduradan faafo wacyigelintii sameyn lahaa hadduu ilaah yidhaahdo qorshuhuna wuxuu uu yahay inaan sameyno xarumihii sida gaarka ah loogula tacaali lahaa ma jiraa ololo talaal ah ama wacyigelin ah haa waa sidaan sheegaybo waxaanu diyaarinay tiimam ka shaqeeya guud ahaan istiidka degmooyinka uu ka kooban yahay oo aan runtii ugu talagalnay inay sameeyaan wacyigeliyaal oo si gaar ah cagaarshowga ama hebatatiskan uga wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay sida uu ku faafo sida lagu kala qaado iyo sida markaas looga hortegi karaba marka tiimam kala duwan waxaanu ka sameyna degmooyinka kala duwan ee dowladda hirshabeelle si gaar ah waktiyadan sida gaarka ah loo xuso waxaan xoojinaa wacyigelinta ku aadan
dhanka kale sheekh maxamed faarax shilo oo ka mid ah culmuutiinka magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey waxa ay diinta islaamka ka qabto in la qaato talaalka cudurada faafaa nacam haa way bannaan tahay in la qaato daawooyinka caafimaadka in la qaato wixii cudur keenayo cudurka in laga hortago oo caafimaad la isticmaalo way bannaan tahay maxaa yeeley culimmadu waxay leeyihiin itikhaadu al asbaab allatii tudfac canhu addarar waalmarad kamaa ana ducaa waxay leeyihiin culimmadu in la qaato asbaabta oo celinayso dhibka iyo jirada waxyaabaha keenayo in la qaato tilaaladaas oo laga hortagayo cudurada iyo waxyaabaha oo faafo oo laga hortagayo in la qaato waxay leeyihiin waa wax bannaan kamaa ana adducaa bilcaafiya min acdami alcibaadaat allatii yataqarabu biha alcabdi ila allah haddaba maanta oo ah sideedii labaatanka luuliyo aan u istaagno inaan kor u qaadno wacyiga aan istalaalno aan isbaarno una doodno bulshada aan ka tirsannahay wasiirka arrimaha dibadda ayaa booqasho ku tagay safaaradda soomaaliya ee qatar cabdiweli axmed hilowle ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa booqaday xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada dooxa caasimadda dalka qatar booqashada ayaa qayb ka ahaa dadaalo joogto ah ee lagu xoojinayo howlaha muhiimka ah ee ay safaaraddu u hayso qaranka soomaaliyeed wasiirka waxaa si diiran u soo dhaweeyey safiirka soomaaliya ee qatar maxamed axmed sheekh cali oo warbixin kooban ka siiyey xaaladaha guud ee safaaradda iyo adeegyada ay bulshada soomaaliyeed u fidiso wasiir cabdisalaan ayaa hogaaminaya wafdi sare oo magaalada dooxa ugu qayb galay shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka o i c kaasoo diiradda lagu saarayo xaaladda soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa taageerada dalalka xubnaha ka ah ururka o i c waxgaakirgeystayaal weli waxaad maqlaysaan warka subaxnimo isbedel dhanka caafimaadka ayaa laga dareemayaa deegaanka awdiinle ee gobolka baay nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa waxaa ka jira isbedel koror dhanka arrimaha caafimaad ee ay bulshada ka helayaan xarumaha caafimaadka ee ka jira deegaanka kuwaasi oo ay badankooda ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah iyagoona adeegyo caafimaad oo kala duwan ay siiyaan bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hoostaga ee gobolka baay doctoreesa xaawa xaaji maxamed ayaa sharaxaad ka bixisay adeegyada ay bixiyaan xarunta deegaanka awdiinla baaha badangan qaba caafimaadka hegshay oo bulanagada qaybta hadana oo mayla eraay midwiveriga oo hooyada iyo dhallaanka la erow dhibalanka qaba may dhiblanka qabe qalabka filan mahaysadan m c f oo dhammaystiran oo qalab shay oo iyo dhakhaatiirtis dadkii amal una camal hadda ka shaqeeyay lama sinayan gaabka jar lan oo hadda geeka markun maybwa ambalaas male emergency hooba keedhi oo ku sagaalsanisa ambalaas ma haysato haye qalabka hataa qalabkiisina ma haysato kombyuutarka haye qayb alaabta oo deliveryga sididka hataa ma kiifilan daawooyinka ma kiifilan ada qaybtase ada hooyada iyo dhallaanka eeda aan ku liidato waan mcdki oo halbowlaga haayina saana kiinshaagay newway hayti kaasahay kulan ciyaareed lagu weyneynayay maalinta cafiska soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdifataax axmed macluw ayaa noo faahfaahinaya qodobkaasi mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ciyaareed lagu maamuusayay maalinta cafiska soomaaliyeed kulan ciyaareedkan oo ay ka wada qaybgalayeen kooxaha elman iyo m c c ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ummadda soomaaliyeed loo xasuusin lahaa iscafiinta oo ah waxa ugu muhiimsan ee ummadi ka dhexeeya ugu horeyn waxaa madasha kulan ciyaareedkani uu ka dhacayay oo ah garoonka injineer iriso ka hadlay cabdiweli xaanshi oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankan iyo sheekh cabdilxayi oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo madasha kasoo jeediyey ahmiyadda ay leedahay dhanka diiniyan in la iscafiyo yahay barnaamijkan cafiska ulajeeddada haddaan idiin sheegayaa ka warrama haddaan samaysanno sanadkii maalin ofishal ah oo maalin qaran ah oo iskuullada la fasaxo oo shaqooyinka la fasaxo oo dadka dhan subaxii markaad soo kacdo hurdada ka soo kacdo aad marka hore adigu iska bilowdo kabacdina xaaskaaga guriga kuu jooga aad tidhaahdo xabiibtii ka warran haddaan bal maanta iscafinno waa maalinta cafiskae ka warran haddaad carruurtaada ku abaabiso ka warran haddaad deriskaaga u tagto ood la qaadato maalinta cafiska ka warran haddaad baxdo meelaha lagu qabanayo maalintan oo sida maantaoo kaleeta ah aad tagto ood adigu ama wax ka cafiso ama adiga cafis lagu weydiisto ulajeedka laga leeyahay ma ahan slogan keliya oo halayscafiyo halayscafiyo sheekadeennu maaha qubayey inaan ka hor tagno oo su'aalo kulul weydiinno oon dhahano waa ku qasbannahay in layscafiyo si nabad loogu wada hadlo haddee kale waxay noo soconaysaa dhiiggaan hadda ku daadanaya meel kastoo waddankan aan degannahay iyo oo lagaga hadlaayo cafis waa barnaamij runtii aan aad baahi ugu qabno haddaan nahay ummadda soomaaliyeed maxaa yeelay muddo dheer ayaa dadkeenna dhibaato ay dhex taallay cafinta iyo ajirka laga helaayay diinta islaamku say uga hadashayna aad ayay u qoto dheer tahay qofkii qof cafiyana abaalkiisa hebel baa ku siinaaya iyo madaxweyneha ku siinaaya iyo cid kalea ku siinaysa lama dhihin ilaahay wuxuu yidhi faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah qofkii cafiya oo wanaajiya abaalkiisa ilaahay ayaa siinaaya qofkii wax cafiya marka ilaahay baa abaalkaaga ku siinaaya waxa uu ku siinaayo wax sahlan ma aha nabi sal ly slam wuxuu tilmaamay laba qof oo adduunka wax ku soo dhex mareen ayaa ilaahay hortiisa isku qabsanaya oo midkii wax sheeganayka la gaarsiiyey yaa wuxuu le ilaahayw addoonkaagan idulmiyey xaqayga iiga qaad markaasaa ilaahay wuxuu ku dhahayaa israaca sarahaas quruxda badan soo fiiriya markaase waxay arkayaan sare aad u qurux badan kulan ciyaareedka isdhexgalka bulshada iyo iscafinta ee lagu qabtay garoonka injineer irisow ee magaalada muqdisho ayaa khudbadihii laga soo jeediyey waxaa soo gebagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xildhibaana dahaba suusow oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan maalintan iscafintuna ay tahay mid maalin waliba muhiima in la sameeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaarahaan ummadda musan oo dhan waxaan leeyahy horta hambalyo maalinta waxaan joognaa garoonkii weynaa istaadiyowi yariisow injineer yariisow xafladdan quruxda badan iscafiska waxaa soo qaban qaabiyey tiimka baahidaha gaarka qabo xiriirka wasaaradda iyo tiim cafis waxaa leey intii soo qaban qaabis horta ajri xasanada allah a siiyo intii ummadana maxmed aan waxaan leeyahay cafi iyo masaax hortiitin aniga ka dahab ahaan beriga iyo beri waxaan qof u qaba mala cafi dhammaantaan cafayta qof walba meeshay joogteen intii ummada iscafiya hadda waxaa hadlaaya shiiqayna wuxuu dadka kursiga isku qabsaday siyaasadda isku haysta madaxda sare waa runtiis dadka kursiga isku haysta siyaasadda has cafiyaano waxaan kaloo sheegaa dadaa jira oo qofaan arkin weligoo social media ka caynaayo waa ceeb waa dembi waxaan leey qof haddaa i maqlaysid qof yahay waa is ogtahe intii ummadda cafi adigana cafi iyo masaabaxna aniga intii wax kasta ii tiri aan ogahay intaa ogeenba waxaan leey cafi iyo masaabax intii ummadda nabi maxamed waxaa kaloo u soo jeednaa dhalinyarta waa mahadsantihiin aadaan u fiicantihiin waanu ku faraxsanaa maanta wax xafladna xaflad ka fiican qorax badan ma jirto cafis qofkiisoo qaban qaabiyey iyo intii iskugu timid maalinta iscafinta ummadda soomaaliyeed oo ku aadanay toddoba iyo labaatanka bishan julaay ayaa ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana ummadda soomaaliyeed looga faa'iideeyey in dib loo xasuusiyo iscafinta iyo ahamiyadda ay u leedahay wada noolaashaha bulshada kulin ciyaareedkani oo isaguna ka turjumayay in iscafintu muhiim tahay ayaa waxaa isu arkay dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada waaweyn ee kooxaha elman iyo m c c
waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha daafaca dhexe ee kooxda arsenaal william sliiba ayaa muujiyey rajo weyn oo ku aadan inuu saxiixayo heshiis cusub islamarkaana kooxda ay hanaan doontan dhammaan koobabka ay u tartamayso xilli ciyaareedka cusub inkastoo ay xiiseyneyso kooxo ay kamid tahay real madrid saliiba waxa uu muujiyey daacadnimo buuxda uu hayo arsenaal iyadoo wadahadalada heshiiska cusubna ay marayaan heerarkii ugu dambeeyey waxaana la rumaysan yahay inuu noqon karo mid kamid ah xidigaha ugu mushaarka badan kooxda iyadoo loo sheegay inuu heli doono laba boqol oo kun toddobaadkii markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo cabdifitaax
xubinteena sarafka iyo suuqyada lacagaha khalaad boqolka doolar ee lacagta mareykanka ah suuqyada magaalada tanijuar qabashadu waa laba milyan sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaal kun halka bixintu ay tahay saddex milyan sagaal iyo labaatan kun qiimaha miciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo bariiska xamsaha ah waxa uu suuqyada juhar ka marayaa toddoba iyo labaatan doolar halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga uu yahay lix iyo toban doolar shan iyo labaatanka kiilo ee burka waa shan iyo toban doolar halka shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta ay tahay sagaal iyo toban dhibic shan doolar oo lacagta mareykanka ah tobanka kiilo ee baastada waa toban waa toban dhibic lix halka kontonka liitar ee saliidu ay tahay sagaal iyo labaatan dhibic shan doolar wuu mahadsanyahay cabdifitaax xubintaasi nala socodsiinayay guud ahaan warka subaxnimo xubintaas ay ugu dambeysay tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo